maamul goboleedka jubbaland ayaa caddeeyay mowqifkiisa ku aadan xukuumadda cusub ee soomaaliya ee uu dhowaan magacaabay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre maamulka ayaa sheegay in ay taageerayaan xukuumadda cusub iyagoo ugu baaqay baarlamaanka soomaaliya in uu ansixiyo xukuumadda faahfaahinta warkan waxaa kismaayo ka soo diray waryaheena aadan maxamed salaad
madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud luga dheere oo qadka telefoonka kula soo xiriiray v o a ayaa sheegay mowqifkooda ku aadan ka maamul ahaan ee jubbaland xukuumadda cusub ee dhowaan uu magacaabay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre isagoona ugu baaqay xildhibaanada baarlamanka federaalk soomaaliya in ay ansixiyaan sidoo kalena waxa ugu baaqay bulshada soomaaliyeed in ay taageeraan suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud luga dheere madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland oo ka hadlaya mowqifka jubbaland ee ku aadan xukuumadda cusub ayaa waxa uu sheegay bismillahi raxmaan raxiim dowladda jubbaland oo ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay si buuxi u taageeraysaa boqol kiiba boqol u garab taagan tahay ku qaaxsan tahay xukuumadda uu soo dhisay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waana u hambalyeynaynaa isaga iyo xubnaha cusub ee golaha wasiirada waxaan si sharaf leh uga codsanaynaa ugu baaqaynaa xubnaha xildhibaanada dowladda federaalka inay ansixiyaan xukuumadda maadaama aan u aragnay ku jirto danta dalka dadka iyo diintaba waa tahay madaxweyne ku-xigeen waxaan ognahay in ilaa iyo hadda inta badan maamul goboleedyadu aanu taageerin xukuumadda cusub marka maxaa xilligan kusoo beegay inaad taageertaan xukuumadda cusub
annaga dowlad baan u baahan nahay in hore loo socdaan u baahan nahay nabadaan u baahan nahay waxaan u baahan nahay maxaan ku ihahdaa amni aan u baahan nahay in meeshii la fadhiyo waxba keeni mayso waxaan u baahan nahay in hore loo socdo intaasaan anagu qabnaa intaasaan anagu taageeraynaa madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud luga dheere ayaa sheegay in isbeddel uu ka rajaynayo xukuumadda cusub bulshada soomaaliyeedna looga baahan yahay in ay taageeraan dalka in horu socdaa loo baahan yahay dowlad la-aanna inay dowladda shaqay weysana ama ay xukuumadda shaqay weysana waxawaaye wax faa'iida a mala dadku waxay u baahan yihiin dowlad horumar nolol nabadgelyo ayay u baahan yihiin annaga danaha jubbaland waxaan si buuxda u taageeraynaa in dowladda ay dhaqan gasho la taageero shacabka soomaaliyeedna ay taageeraan shacabka soomaaliyeedna ay taageeraan maxaan ku idhahdaa dowladooda xukuumadda cusub waxaa ilaah uga baryaa inay dilkeeda u fududeeyo inay midnimada dalka ka shaqayso inay horumarka ka shaqayso inay amniga ka shaqayso inay kala dambaynta iyo sharciga ka shaqayso in maxaan ku idhahdaa dalka ilaahay meel baroon gaarsiiyo ayaan ugu baaqaya u soo jeedinaya aad iyo aadaan u rajweynaha anagu inay horumar badan samayn kartaan aad iyo aad annagaan maxaan ugu hanweynaha hadalka madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland ayaa ku soo beegmaya wakhti inta badan maamul goboleedyada dalka aanu si weyn u taageerin xukuumadda cusub ee soomaaliya islamar ahaantaana aanay weli caddaynin mowqifkooda iyadoona sidoo kale hadalka madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud luga dheere ayaa kusoo beegmaya wakhti madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan iyo sidoo kale dhiggiisa galmudug ay shalay soo saareen war-saxaafadeed ku aadan cabasho ay ka qabaan kabeel ahaan dhismaha xukuumadda cusub ee magacaaban ee uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya balse madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud luga dheere ayaa dhankiisa caddeeyey mowqifka jubbaland ee ku aadan xukuumadda cusub ee soomaaliya oo uu sheegay in ay taageersan yihiin aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo